سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم darsigeennan tafsiirka qur'aanka kariimka ah waa darsigii koob iyo labaatanaad ee suuratu albaqara aayadda darsigeennan maanta uu ka bilaabmayo waxa weeye aayadda boqol iyo saddex iyo toban ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau aayaadkan ku caddaynayaa in nimankii yahuud iyo nimankii nasaara reer bani israa'iil iyagiyo labadoodaba ilaahay subxaanahu wa tacaala kutub uu siiyey kitaabkii towraad oo yahuud ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu deeqay iyo kitaabkii injiil oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nasaaro ugu deeqay in haddana iyagiyo culamo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii akhriyaya aanay midkoodna midka kale xaqnimo u oggolay inuu diinkiisii ahaa diin xaq ah maxaa keenay dhibta intan leeg waxaa keenay sabanasuulka ayaynu ku garan doonaa culammadu ay tilmaameen waxau sabanasuulkani uu yahay aayaadani ay leedahay loo tiiriyaa in nebigeenna calayhi afdalu salaatu wa atamu tasliim sidoo cabdilaahi bnu cabbaas uu tilmaamayey ay u yimaadeen qola wafdi ah wafdigaasoo reer najraan ah oo nasaaro ah wafdigaa reer najraan waa wafdi siddeetan nin ka koobnaa aynu ku arki doono wafdigaa iyo qisadiisoo dhammaystiran suuratu aali cimraan wafdigaa baa nebiga u yimid rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh madiinay ugu yimaadeen madiine waxaa ku nool yahuud baa ku nool nimankii fuqahadii yahuud ayaa u yimid nimankii nasaara labadii qolo ayaa waxay ku murmeen rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh agtiisii bay ku murmeen nin raafic ibnu xarmala la ydhahyo yahuudiya ayaa intuu sara kacay ayaa wuxuuhi maa antum calaa shay waxbaba ma tihidin buuhi nasaaray wax alliyaala waxaa tihiinba ma jiro wa kafara biciisa wa bilinjiil wuxuuna gaaleeyey oo uu ka gaaloobay injiil iyo nebi ciisaba kuwaana iska daabuuli wax jiraba maaha injiil wax ladhahna ma jirto nebi ciisena ma jiro nebi ma aha nin ka mida nimankii nasaara ee reer najraan ayaa isna kululaaday wuxuu ku yidhi yahuudii maa antum calaa shay waxbaba ma tihidin buuhi wuxuu isna jaxada nubuwati muusa nebi muuse nebinimadiisii wuu dafiray waxau markaasi weliba uu beeniyey kitaabkii towraadna wuu beeniyey markaasaa waxau mid walba midka kale ku leeyihin yahuuddina waxay leedahay nasaari waxba ma aha nasaaradiina waxay leedahay yahuudi waxba ma aha marka ilaahi subxaanahu wa tacaala tiibuu tilmaamaya wuxuu leeyahy rabbi wa qaalat waxay tidhi alyahuudu yahuud leysat inasaara nimankii nasaara ma aha calaa shayin waxbaba kuwa ku sugan ma aha asal iyo raad waxay haystaan midna male wa qaalat alyahuudu yahuudi waxay tidhi leysat inasaara nasaari may ahaanin calaa shayin waxbaba wax ku sugan ma aha wa qaalat inasaara nimankii nasaare ee kiristaankuna waxay yidhaahdeen leysat alyahuudu yahuudi ma aha calaa shayin waxbaba kuwa ku sugan ma aha diinna ma haystaan asal iyo raatoona male waxay sheeganayaan rabbi wuxuu leeyahay xaal wa hum ayagu labada qolaba yatluuna ay akhriyayaan alkitaaba kitaabkii ilaah u soo dejiyey ayay saa u hadlayaan buuri rabbi subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu soo diray nebi ciise ilahay wuxuu soo diray nebi muuse ilahay wuxuu soo dejiyey towraad ilahay wuxuu soo dejiyey injiil iyagoo labadiiba kutubtii ilaahay akhriyaya xaaluuhum ayagu yatluuna ay akhriyaan alkitaaba kitaabkii rabbi uu ku soo dejiyey ayay haddana barhkoodba barhka kale ay diinta ka saarayaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala ilah wuxuu leeyahy subxaana arrintu intaa oo keliya ma aha nimankii mushrikiinta ahaa ee carab ahaa ee sanabyada caabudayey ee abijahal iyo raggiisii ahaa ee waxbaba aan ogeyn ee adduunyada ka dhagaala ah nimankiina way ku soo darsadeen iyana waxay yidhaahdeen nimankan yahuud ah iyo nasaaro waxooda waxba kama jiraan diintii nebi ibraahima naga haysana waana diinta annagu aan ku soconno markaa tayadan sanabkii wax la caabudayaaba saxa eh waxaan ay sheeganayaan waxba kama jirto rabbi wuxuu leeyay kadaalika sidaa ay kuwani u hadleen ee barhkoodba barhka kale u nacdaleen ayay qaala aladiina kuwiina u yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxbaba garanaynin diinka ogeyna mithla qowlihim odhaahdoodan oo kale ayay ku hadleen buli rabbi subxaanahu wa tacaala kadaalika sidaa ay yahuud iyo nasaari qoloba qolada kale ay diinta uga bixisay ayay qaala aladiina kuwiina yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanayni mithla qowlihim odhaahdoodaasoo kale ay yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen nebi maxamed waxba kuma sugna ehlu kitaabna waxba kuma sugna nimankan kale ee yahuudina waxba kuma sugna nasaarina waxba kuma sugna rabbi wuxuu leeyahy faallaahu allah ayaa yaxkumu kala xukumi baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waxaa isku murgay ee midba mid uu waxla'aan badayo faallaahu allah ayaa yaxkumu u garsoori oo u guddoomin oo u garniqi oo kala bixin oo kala xukumi baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ilaahay muxuu ku kala xukumi fiimaa kii kaanuu ay ahaan jireen fiihi isagaba yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa isku maandhaafa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u kala bixin doona maxay isku maandhaafi jireen isku khilaafi jireen min amri diin diinkan arrinkiisa isku khilaafi jireen yaa xaq haysta yaan xaq haysan fiimaa kii kaanuu ay ahaan jireen fiihi dhexdiisaba yakhtalifuuna kuwa isku maandhaafa oo diin ah ayuu ilaahi subxaanahu wa tacaala ku kala bixin doonaa goorma maalinta qiyaame ilaahi subxaanahu wa tacala wuxuu ley waman adlamu ilahay ayadan wuxuu inoogu caddayn in axadka ilaahay gurigiisa ishortaaga iska hortaaga in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xuso oo lagu weyneeyo iska hortaaga in ilaahay lagu caabudo diida ee kharaabiye ee baabi'iya axad ninkaa ka dulmi badani inaanu jirin waxaan ogsoonnahay masaajiddu waa buqcadda ilaahay dhulka uu ugu jeceliyey weeye masaajiddu waa meesha iimaanka iyo nuurka ilaahay laga helaya laga qaadanayey masaajidku waa halka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu weyneynayey rabbina subxaanahu wa tacaala loogu sujuudayey halkaa ninka diida ilaahay in lagu xuso amaba halkaa ninka doona inuu kharaabiyo oo uu ka dhigo meel u dumiyo amaba uu xidho amaba uu kharaabiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay axad ka dulmi badani ma jiro rabbi wuxuu leeyahy iska daa inuu ilaahay gurigiisa sidaa u gale jid iyo gar midna uma aha inuu guriga ilaahay u soo dhowaado ilaa inuu maro isagiioo baqaya mooye isagiioo cabsoonaya inuu ka cararo mooye inuu guriga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sidaa u galo xaqba uma leh waxay noqotay ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubadu ugu talagalay adduunyadana ilaahay silic buu ku noolayn aakhirana cadaab weyn buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku cadaabi doonaa waxaan fahmaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigiisii markaas markaan eegno guryihii ilaahay subxaanahu wa tacaala laba habbaa labadaba qofka cibaadada looga hor joogsan karaa mid waxa weeye addoonkii in loo diidaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu tukada masaajidii iyo in gurigii ilaahay la dumiyo sidii bukhtansar ninkii la odhan jira u galay baytulmaqdis oo u baabi'iyey sidii nimankii qoraysh ay ilaahay kacbadiisii ugu diideen nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh rasuulkii baa yimid gurigii ilaahay inuu ku tukaduu rabaa way u diideen rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nimankii yahuudna say maantaba u galeen ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigiisa ayay markii horena ay u kharaabiyeen marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman axadkeebaa adlaamu ka dulmi badan cid ka dulmi badani ma jirtee miman axad manaca diiday masaajid allahi ilaahay masaajidiisii an yudkara in lagu xuso fiihaa masaajidaa dhexdooda ismuhu ilaahay magaciisa oo wasacaa u xayto u gucleeyo u orday fii kharaabihaa kharaabinteeda buli rabbi subxaanahu wa tacaala ulaa'ika kuwaas maa kaana lahum umay ahaanin an yadkhuluuha inay ilaahay guryihiisa galaan ilaa khaa'ifiina iyagiioo baqaya mooye marka aayadda waa ikhbaar can ilxaal aw khabar bimacna nahyi aw bishaara lilmuslimiin bay culammadu leeyihiin ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy mu'miniin waxaa jid ku ahayd inay guryaha ilaahi subxaanah wa tacaala iyagoo baqaya ay iskaga baxaan mayana waaba bishaaro ilaahi subxaanah wa tacaala isagaaba ka bixinaya sidii nimankii mushrikiinta ilaahi subxaanah wa tacaala nebigiisa u diidanaa intaayoo dhan maalintii nebigu uu yimid layidhi sanadkan dabadii mushrik dambe ilaahay gurigiisan ma iman karo marka ilaahi subxaanah wa tacala wuxuu leeyahy ulaa'ika kuwaas maa kaana lahum umuu ahaanin an yadkhuluuha inay galaan ilaahay masaajidiisa ilaa khaa'ifiin iyagiioo cabsoonaya mooye iyagiioo ilaahay subxaanah wa tacaala ka cabsoonaya u hoganaya u khushuucsan u tukanaya oo ilaahay u dulaysan uun inay guryaha rabbi soo galaan bay ahayd lahum waxay leeyihiin kuwa ilaahay gurigiisa in loogu tukada diidan kharaabinayana fi dunyaa adduunyada dhexeeda khisyun silic iyo saxariir bay ku leeyihin walahum waxay ku leeyihiin fil aakhirati aakhirana cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiim weyn bay leeyihin buli rabbi subxaanahu wa tacaala walilaahi ilaahbaa iska leh almashriqu cadceedka soo bax iyo walmaqribu cadceedka dhacba fa aynamaa meeshii tuwallu aad u jeedisaan wujuuhdiinna fa sama halkaasi wejullah ilaahay wejigiisi iyo qibladiisii weeye ilaah qibladii weeye ina allaha allah waasicun alle ay ballaadhantay weeye deeqdiisa caliimun alle aqoon badan weeye oo wax kastaba la socda waxaan aanay ka qarsoonayn ilaahi subxaanah wa tacala wuxuu leeyahy subxaanah aayaddan wuxuu ku tilmaamayaa in ilaahi subxaanah wa tacaala uu isagu adduunyadan maamulo bari iyo galbeedba cadceedka soo baxna isagaa leh cadceedka dhacna isagaa leh dhulkoo dhan ilaahi subxaanah wa tacaala isaga ayaa leh hal allayaal halkii ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka raali yahay ee uu dadka u jeediyo ee uu qiblo uga dhigo halkaa unba uu qiblo ah marka ilaahi subxaanah wa tacala wuxuu leeyahy subxaana walilaahi ilaahbaa iskale almashriqu cadceedka soo bax iyo walmaqribu cadceedka dhac fa aynamaa meeshii tuwallu aad u jeedsataanba fa sama halkaasi wejullah tuwallu meeshii la idiin jeediyaba ilaahay uu idin amro inaad u jeedsataan fa sama halkaasi wejullah wejullah ilaahay wejigiisii weeye qibladii ilaah weeye ina allaha allah waasicun caliim alle deeqdiisu ay ballaadhantay weeye caliim wax walbana og oo la socda ilaahi subxaanah wa tacaala markuu intaa tilmaamay waxau halkana ku tilmaamayaa in nimankii gaalada ahaa amba yahuud ha noqdeen ama nasaare ha noqdeen ama mushrikul carab ha ahaadeen waxaan ilaahay ka qaban oon ilaahay u cuntamin inay ku hadleen yahuud waxay yidhaahdeen cuseyr waa ina ilaahay nasaarana waxay yidhaahdeen masiix waa ina ilaahay mushrikul carabna waxay yidhaahdeen malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay ilaahay subxaanah wa tacaala intii oo dhan buu wada beeninaya wuxuu leeyahy rabbi subxaanah wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaalo ittakhada allaahu ilaah wuxuu yeeshay waladan ilmuu yeeshay subxaanah ilaah isagaa ceeb la'aan badan isagaa wax iinla oo dhan ka hufan nuqsaan aan lahayn bal lahu ilaah waxaa u ahaaday maa fi samaawaat waxa ceraryaal ku dhex sugan oo dhan ee uun ah isagaa leh wal ardi dhulalyaal waxaa ku dhex sugan oo dhan ee uun eeba'ana isagaa leh ilaahi subxaanahu wa tacaala kullun mid la arko oo waxaa cerya dhulba ku sugan lahu ilaahay ayin qaanituun kuwa u hoganaya addeecsan buu leh rabbi subxaanahu wa tacaala badiicu samaawaat ilaahay allaha bilaabay weeye abuuridda samaawaadka iyo wal ardi dhulkaba isagaa bilaabay isagaa abuuray isagaa ahaysiiyey axad uu kaga daday iyo axad ilaahay subxaanahu wa tacaala uga horreeyey midna ma aw jiro wa idaa haddii qadaa uu ilaahay xukumo amran arrin talo iyo arin ilaahay hadduu gooyo fa inamaa wax kale maa yaquulu lahu ilaah wuxuu u odhanaya aan kun ahaw deetana fa yakuun wuu ahaanayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina tusayaa inaan ilaahay subxaana wa tacaala jirinba wax ku qasba inuu ilma yeesho ilaahay subxaana wa tacaala ilmaha maxaa loo yeelanaya qof dabaka werwer qaba oo isla hadhow bal waxaa kaa reebo maya qof itaalkii intuu gabay doonaya inuu cuskado cudud iyo muruq uu ka helo oo intuu gaashaanqaad noqdo uu isa soo garab taago qof doonaya markaasi bal mar hadhow inuu gacan qabto axadkaasaa wax ka daya ilaahay subxaana wa taala halkan wuxuu tilmaamayaa rabbi inaanu intaa midna u baahnayn ilaahay subxaana wa tacaala cirariya dhulba isagaa iskale ilaahay shay walba isagaabuu u hooganaya u adeecsan yahay ilaahay subxaana wa tacaala isagaa wax walba bilaabaya wa qaaluu waxay idhaahdeen gaalo ittakhada allaahu ilaah wuu yeeshay waladan ilmuu yeeshay subxaana ilaah isagaa ceeb la'aan badan isagaa ka hufan waxay ku hadleen bal lahu bal ka daaye laysa alamru arrinku ma aha sidaa ay sheegteenay moodeene lahu ilaah waxaa u ahaaday maa fi samaawaat ciraryaal waxa ku dhex sugan oo dhan isaga ayaa leh wal ardi dhulalyaal waxaa ku dhex sugan oo dhan oo uun eeba'ana ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa leh kullun mid la arko oo ilaahay uunkiisaa cir iyo dhulba ku jira lahu ilaahay bayiin qaanituun kuwii u hooganaya ee adeecsan ee ogol badiicu samaawaati ciraryaal allaha abuuray weeye rabbi iyo wal ardi dhulalyaalba wa idaa haddii qadaa uu gooyo amran arrin fa inamaa wax kale maa yaquulu lahu ilaah wuxuu u odhanaya arrinkaasi kun ahaw deetana fa yakuun arrinkaasna wuu ahaanaya wa qaala aladiina laa yaclamuuna lowlaa yukallimuna allah nimankii mushrikiinta ahaa ayay aayaddani tilmaamaysa mushrikiintii waxay gaadheen gaalnimo halkii ugu darajo sarraysa waxay dhahen nebi maxamedow ilaahay subxaana wa tacaala inuu lexe jecla hadduu naga qabo oo diinkan aad noogu yeedhaysaa uu run yahay ilaahay ha nala hadla bay idhahdeen ilaahay isagu intuu noo yimaado ha nala hadlo amaba warqado magacdayadu ku qoran yihiin oo annaga lanoo soo diray ilaahay subxaana wa tacaala ha noo keeno rabbi wuxuu leeyahy wa qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba ogeyn diinba aan garanayni lowlaa hallah muxuu yukallimuna allaahu ilaah noola hadli waaye hadduu diinka sheeg la timid nebi maxamedow xaq yahay aw ta'tiina amba maxay noogu iman weyday aayatun mucjiso mucjiso weyn maxay noogu iman weyday maa buurtaasa fa dahab laga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala muu buurahan maka ka kala durkiyo ilaahay muu elilada biyo oo qulqula iyo gebigaba webiyo uu ka dhiga magaaladan maka hareeraheeda amba makaba wa qaala aladiina wixii waxay dhaheen laa yaclamuuna aan garanaynba waxbaba lowlaa yukallimuna allah ilaah muxuu noola hadli waayey haddii uu ku soo diray aw ta'tiina ama maxay noogu iman weydey aayatun calaamo mucjiso maxay noogu iman weydey arrintaa markay sidaa leeyihiin ma aha cilmi doonasho amba inay aqoon kororsi u socdaan waa istikbaaran wa cinaadan waa kanay adayg iyo isla waaweyni rabbi wuxuu leeya kadaalika sidaa siday kuwani u hadleen nebi allow ayay qaala aladiina kuwiina yidhaahdeen min qablihim ayaga ka horreeyey mithla qowlihim odhaahdoodaasoo kale ay yidhaahdeen buli rabbi subxaana wa tacaala maaha qoraysh keligood xataa ummadii ka horreysay sidan samaysay buli rabbi subxaana wa tacala waa tasliya nebiga ayaa markaasi hamigii iyo murugtii haysay ayaa laga fudaydinaya waxaa laleeyahay kuwii adiga kaa horreeye rusul ahaaba way kula qabeen dhibtan rabbi wuxuu leeyahy kadaalika sidaasay kuwani u hadleen ayay qaala aladiina kuwiina yidhaahdeen min qablihim kuwan ka horreeyey mithla qowlihim odhaahdoodaasoo kalun bay yidhaahdeen tashaabahad waxaa isku eegaatay quluubuhum quluubtoodii tashaabahad waxaa isshabahday quluubuhum quluubtoodii oo xagga iska shabahday xagga alcuma indhala-aanta waxay iska shabaheen xagga cinaadka iyo kana adayga waxay iska shabaheen xagga takdiib lilambiyaa beeninta ambiyada la beeninayo qad waxaa dhaba bayannaa inaan cadaynay bayannaa inaan caddaynay al aayaati aayaadkii baan u cadcadaynay liqowmin dad yuuqinuuna yaqiinsanaya suganaya rumaynaya inaa anagu nebi allow arsalnaaka waan ku dirnay bilxaqi xaq baan kula dirnay bashiiran adigiyoo farax gelinaya u bushaaraynaya inta mu'miniinta ku raacda wa nadiiran adigiyoo digaya oo u digaya inta gaalada ah walaa tus'alu laguna weydiin maayo nebi allow can asxaabi aljaxiim naarta jaxiima kuwa gale ehelkeeda ah maxay u galeen ilaahay subxaanah wa tacaala ku weydiin maayo sababtu waa maxay inamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab adiga waxaa kula da'a itaalkaagu uu yahay inaad xaqa gaadhsiisid annagana waxaa korkayaga ah inaan xisaabno wabillahi towfiiq wsala allah wasalama calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu